إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa labaiyo labaatanka bisha muxaram sannada kun afar boqol labaiyo afartanka hijriga kusoo dhowaada warka madaxdiisii qarax ay ku dhinteen askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho waxaa saaka degan xaaladda deegaanka janaay cabdale ee duleedka kismaayo oo shalay ay isaga carareen maraykanka iyo askarta soomaalida ah degmada bu'aale ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa waxaa lagu qabtay barnaamij lagu difaacay cirdiga nebiga sala allahu calayhi wasalam horumar dhanka wax soo saarka ah ayaa ka jira degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka maanta ayaa lagu wadaa muqdisho inuu ka furmo shir u dhexeeya hoggaanka dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada dab geystay khasaaro hantiyadeed ayaa ka kacay guryo ku yaala deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gacanta gumaysiga xabashida itoobiya إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalin khamiis ah tobanka bisha sagaalaad sannada labada kun iyo labaatanka miilaadiga kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax ay ku dhinteen askar iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay magaalada muqdisho wararka inaga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in qarax xoogan uu ka dhacay agagaarka madaxtooyada villa soomaaliya ee magaalada muqdisho dhawaqa qarax ayaa laga maqlay degmooyin iyo xaafado badan oo ku yaala magaalada muqdisho weerarka oo ahaa camaliyad nafuurnimo ah ayaa lala beegsaday saraakiil iyo ciidamo ka tirsan ilaalada madaxtooyada kuwaas oo ku sugnaa barta uu weerarku ka dhacay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi waxaana wararku ay sheegayaan in dhex ka tirsan saraakiisha iyo ciidamada dowladda federaalka ay ku nafwaayeen camaliyadaasi iyadoo toban kalena ay ku dhaawacmeen maalmihii lasoo dhaafay xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay sii xoojisa weerada ka dhanka ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha kuwaas oo ka dhacaya magaalada muqdisho iyo meelo kale oo ka mid a dalka soomaaliya waxaa saaka degan xaaladda deegaanka janaaye cabdale ee duleedka kismaayo oo shalay ay isaga carareen ciidamada maraykanka iyo askarta soomaalida warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdisamed xaalad degnaansho ah ayaa saaka ka jirta deegaanka janaay cabdalla halkaas oo ay shalay isaga carareen ciidamo maraykanna iyo kuwa calooshuud ushaqaystayaasha ah ee soomaalida ahaa ee la socday dadka deegaanka ayaa sheegaya inay dareemayaan nabad maadaama ay meesha ka baxeen ciidamada shisheeye ee dhibaatada ku hayay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay sidoo kale nin oday ah oo ka mid ah dadka deegaanka oo xalay u warmay warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaa sheegay inay aada ugu faraxsan yihiin isbeddelka mar aan weydiinay waxa sababta u ah cararka ciidamada maraykanka ayaa wuxuu isagoo qoslaya ku jawaabay sida tan
iskooda ma baxan waa gartay iskoodan de isku jala nabadgelyo ay ku qabaan haddii dadweynihiin iska soo tagi iska soo guuri haddii shabaabna meesha ay ku weerarto oo caw iyo maalina inan wacnu leedahay dadkii ayaka naftada wax sooma baxeen laa ilaaha ila allahu maxamed rasuulullah sala allahu alayh wasalam dhahay iyo nin oo waxba aan kala ogeyn oo si xal u seexday dadka isku midmaa marka dabadaha wallahi shan ila habeen lama hurdin waxay ku baxeen waad leedahay marka ee dhacdadii isniintii bay ku baxeen dhacdada isliinta iyo weli wax ku xun oo dadweynaha oo soomaali ay ku dhifteen oo ilaahay ummadiisa ay ku dhifteen aa racdeys
isniintii dadku inta badan warbaahinada ayay ka dhagaysanayeen adinka laakiin waad maqlayseen ama qaarkiinbaa arkayey see bay wax u dhaceen qaraxa oo kale ilaa intee baa laga maqli karayay sawir haddaad ka bixiso
ani sawir haddii ka bixi waxaan afar kilomitr aan u jirin haye
mar al markay dhacay oo xabadaha horta lay dhaceen ka damba waxaan maqlay dugtaa maqlay ka damba haddaan joogsanay ubarar meesha ka kacdaan aragnay jug noocee bay ahayd jug weyn bay ahayd dadku waxay sheegeen meesha garas diime eh oo meesha ku yaala garas weyne eh ay tuurnaayeen ayaa isdhexgala layidhi sidoo kale wuxuu ka warbixiyey dhibaatada ay ku qabeen maraykanka iyo askartii la socday oo jimcihii lasoo dhaafay un tagay deegaanka dadkii dhan waa naga qabteen dadkii deegaan qabteen ee nool basaalaa la dilo waa adiga dadkii waa meesha lagu xariyo maxay sameeyeen kadib maxay sameeyeen lahayn ninkii soo guri kale waa guri ninkii kalena tartiib tartiib leh hoos aan kasoo baxnay noolban meelaa lagu rakaatay moobeelyaalka degaan allah ani moobeelkii maba qaadanba wax alla wixii moobeel lahay oo oo tuuliga ama kor ha ka imaado ama beer ha joogo ama eri ha joogo oo waxooda ay ka qaadeen isht- waa waa la tageen waxaynu wax ka weydiinay faa'iidada ay ku haysteen maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka wuxuuna yidhi sida tan alxamdulilah alxamdulilah dheerta waxaa ka daran nabadgelyada ood meel kasta habeenkii libaxa in iyo waraab aad ka baqdo nabadnimo aad ka baqaysa ma jirin waa gartay rag sigiisaba jeel shishaad ku hurdaa ragna nabadaas ku hurdaa intaad ka imaado intaad ujeedaa intaad ahayda maan qabiil maad ahayda waxaas la isma lahaynan waa gartay niyow barwaaqaan qabnay barwaaqadaas allah na soo celiyey rajadiinu maxay tahay hadda ma alxamdulilah ilaah maga dabaashan cawr noo soo dhigaa saanaa khaydi weyne ninkii baa geerida dhigaysaa waktigii dhamaayo waa dhaqaaqi doonaa ciidamada maraykanka iyo kuwii soomaalida ahaa ee watay ayaa halkaa isaga cararay kadib markii isniintii lasoo dhaafay lala egtay camaliyad istishaadi ah taasoo keentay geerida labaatan askari oo isugu jira maraykan iyo baangaraaf dhaawacyo badan oo labada dhinac ah iyo saddex gaari oo maraykanka ka gubtay dab geystay khasaare hantiyadeed ayaa ka kacay gurya ku yaala deegaan ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gacanta gumaysiga xabashida itoobiya sida warkan uu ku faahfaahinayo waryaheena abubakar ibraahim wararka naga soo gaaraya dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda xabashida ethoobiya ayaa ku waramaya in deegaan lagu magacaabo qabri bayax uu ka kacay dab xooggan oo geestay waxyeelo kala duwan dabka oo ahaa mid ay baaxaddiisu aad u ballaarnayd ayaa waxyeelo u geestay ilaa iyo labaatan guri oo isugu jira jiingado iyo kuwa cariisho ah oo ay degganaayeen dad shacab ah mid ka mida mas-uuliyiinta halkaa ugu magacaaban maamulka xabashida ayaa warbaahinta uga waramay siday wax u dhaceen horta waxaa iyadaa la isku waafaqsan yahay horta inuu dabdhacay khasaaraha waxaa lagu qiyaasayaa ilaa hadda xogta aanu hayno waxa weeyaan sideed iyo labaatan meherodood oo kow iyo toban ay dacadlayaal yihiin toddobiyo tobanna ay yihiin oshaba meelaha yaree bagaashka alaabta raashinka cuntada iyo waxyaalaha lagu yibi lagumana talagelin dee oo laysma lahayn mataqaanaayey beri buu dhacaya iyo saadan buu dhacaya iyo waxaas dacdadan iyo way isku soo deegmi karaan iyo iyadoo shaqaynayn si kastaba ha noqoto shaqa la-aanteedu waa fultaan anagu leenahay waa dhibaataan anagu leenahay in shaqayn weydo bitirinayo u fadhiyo horta sideed iyo labaatanka goobood oo khasaaraha dabka uu soo gaaray dhammaantood waxaan tiya mooyaane wax naf ah ilaa hadda oo aanu haynaa ma jirto oo laleeyahay dad baa wax ku noqday sidoo kale waxa uu sheegay in dadku ay dhigeen dibadbax ballaaran maadaama ay sheegeen in magaalada qabri bayax ay lahayn gawaarida dabdemiska dee kuwa mudaaraanaya waxay ahaan kuwii diidanaaba inaa dadka la damiyo horta inta badan waayo mudaaraadka laftarkiisuna weji kale in isku bedelo maaynta kow khatarta iyadii oon la maaraynin inaa mudaaraad la sameeyo khaadbeed mudaaraadku inuu si nabada ku dhacana dhibaato kama jirin midna ooma diidanin laakiin tiisa mudaaraad rabshada watu ah xagga bangiga loo orday xag meelo fara badan oo kala on xuseyninba dhibaatadu ayaa loo orday waxaasnanta waxay ahayd khaladaad inay khalad ay ahayd banan uu qabaa shaqsiin dabkan ka kacay magaalada qabri bayax ee ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashida ethoobiya ayaan la sheegin inay ku dhinteen wax dad ah laakiin uu geestay waxyeello aad u badan dadka soomaaliyeed ee ethoobiya gumaysiga ku haysato ayaa laga qaadaa lacago badan oo canshuuro ah taasoo lagu hormariyo magaalooyinka ethoobiya iyagana dhib mooyaane wax dheef ah oo u soo laabto ma jiraan degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ah jubbooyinka ayaa waxaa lagu qabtay barnaamij lagu difaacayay cirdiga nabigeena moxamed sala allahu caleyhi wasalam tafaasiil warka ku saabsanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali kulankan oo lagu difaacayay cirdiga nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa lagu qabtay degmada bu-aale ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka multaqaha ama kulanka oo ahaa mid aad u ballaaran ayaa waxaa kasoo qayb galay culimo iyo golaha ku-dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ee jubbooyinka kuwaasoo soo bandhigay shucuurtooda ku aadan difaaca nebigeenna maqaamka sare leh sheekh cabdiraxmaan firin ayaa ugu horreyn ummadda ugu baaqay inay ka dhiidhiyaan meelka dhaca uu faransiisku u geystay nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaan u sheegeen dadka soomaaliyeed qaarad ka qaara way ka dagaalaan waa la yaqaanaaye maanta inagu aan ka faa'iidaysano faransiiska berigi hore rag kalea ka faa'iidaysay taariikhda maanta inagu aan galnaan lena insha allahu tacaala waxaan leenahay reerka isqaba iyo caruurtooda idinkaa faransiis nooga dhow annaguna insha allahu tacaala meelaan ka soo gallay iyo wadan iyo fiisa ninkii qaadan kara fiisa ha qaato ninkii baasaboor qaadan kara ha qaato waa inuu dalka faransiiska insha allahu tacaala wixii gaari kara biidn illahi tacaala
sidoo kale odayaasha golaha dhaqanka ee wilaayada jubbooyinka ayaa muujiyey shucuurtooda ku aadan gafka loo geystay suubanaha faransiiska oo meesha muxuu ahaaye ay wax ka soo baxayaan inkastoo barnaamijka ay gaal oo dhan wada qabta khaasatan kuwaas insha allahu arintaasna haddee arrin lisaga harhaya ma ahan ama ha kala baxeen ama ha kala bixi waayeen laakiin iyagay dan ugu jirtaa inay faraha kala baxaan arrintaas annagu nabigeenna ilaahay baa dahiray annaguna waa u dhimanaynaa nafteennaan u huraynaa qaar kale oo odayaasha ka mid a ayaa waxay yidhaahdeen degaalada waa da'bigeedii oo maaragtay nabiga calayhisalaam kacab ibn ashraf waa kii maaragtay nabiga calayhisalaam oo maaragtay aflagaadayn jiray ee asxaabtii ay dileen marka annagiyo gaalo waano dagaal ilaahay baana faray inaan maaragtay layno nabiguna calayhi salaam kuumaba jiro oo maaragtay waxaan ku furaynaa naf ku furaynaa naftannada iyo awlaadannada iyo ehelkeennada iyo dhammaan muslimiintu cirdiga nabiga calayhi salaam ayaa ayaan ku ayay ku furanayaan marka muslimiinta waxaan leenahay waa inaan si degdeg idamka ilaahay uga jawaabnaa maaragtay cirdiga nabigana ay arkaan gaal inaan lagu xadgudbi karin nabi maxamed calayhi salaam ay rijaal maaragtay u joogto cadowtinimadiinnuna waa tacarabkiinna xun ee dalabtale ee foosha xun mar walba aad ku soo taagtaan nebiyullaahi muxamed oo ilaahaygii subxaanu qaadir ahaa ee khalqay uu dahiray oo uu ceeb tiray aad maalin walba afka ku soo taagaysaan afkutaagidda aad afka ku soo taagtaanna waa waxaad horay u eeddeen maantana waad eedi doontaan ilaahay ballankii waad eedi doontaan oo waad eedi doontaan waanad ka shallay doontaan jabka iyo halaagga iyo hoogga ay idin dhaxalsiin doonaan mujaahidiinta caalamu islaam ku sugan ee u hamuum qabta ee u ooman ee u ciilqabta dhiiggiinna iyo sharafba melihidina naftiinna u ciilqabta insha allaahu tacaalaa mar waa idin taaban doonaan waxaananu leenahay waxa aad warqad ku qorteen ama waxa kartoonka layidhaha aad ku qorteen waxba kama qaadayso nebiyullaahi muxamed oo ilaahay agtiisa sharaf iyo karaamo ku leh waxba kaga qaadi maysaan balse naftiinna iyo noloshiinna ayaad ku waayi doontaan dhowaan ayay ahayd markii wargeeska lagu magacaabo shaarli abdo uu mar kale meel kaga dhacay cirdiga nebiga taas oo ay aad uga caroodeen dad badan oo muslimiin ah isku soo wada duuba waxaa wilaayaadkii islaamiga ah waayadan ka dhacayay kulamo iyo barnaamijyo xiriir ah oo looga jawaabayay aflagaadada uu faransiisku u geystay nebigeenna moxamed sala allahu calayhi wasalam maanta ayaa muqdisho lagu wadaa inuu shir kaga furmo hoggaanka dowladda iyo madaxda maamul goboleedyada shir horey ay u cilaamisay dowladda federaalka ayaa maanta lagu wadaa inuu ka furmo muqdisho waxaana isku arkaya hoggaanka ugu sarreeya dowladda iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada kuwaas oo uu ka dhexeeyo khilaaf salka ku haya doorashooyinka hogaamiyaasha maamulada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed oo baydhabo shalayto isugu tegay halkaasna kulan uu kaga furmay ayaa lagu wadaa in maanta ay ka qayb galaan shirka ka dhacaya magaalada muqdisho horeyna muqdisho waxaa u sii joogay madaxweynayaasha maamulada jubbaland iyo puntland oo gacan saar siyaasadeed leh lama oga waxa ka soo bixi karaya shirkan mana jirto wax war kale oo ku aadan in shirka dib uu dhacay oo ka soo baxay dowladda federaalka horumar dhanka wax soo saarka ah ayaa ka jira degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka warbixintan waxaa diyaariyay ciidaruus sabriye هيا بنا أحبتي نعانق السماء هيا بنا نمضي معا للمجد والبناء هيا بنا أحبتي نعانق السماء بلادنا حبيبة بلادنا نما
beeralayda ku dhaqan degmada saakow ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxa ay yihiin kuwa wax ka soo saara beerahooda haddii ay tahay dalaga kasoo go-a beeraha sida galleyda masagada iyo sisinta sidoo kale beeralayda ayaa waxa ay soo saaraan qudaarta nuocyadeeda kala duwan sida basasha barbarooniga bocorka kabsar caleenta koostada bataatiga baamiyaha iyo qaybo kale oo ka mid ah qudaartaasi haddaba waa kuwan qaar ka mid ah beeralayda oo sharaxaad ka bixinaya wax soo saarka beeraha magacii waxaa la dhahaa jeele cali beeraha annaga aan wax ku abuurno ama aan wax ku tabcano waxaan leenahay beeraha adablah laakiin beeraha jiimada wax kuma lihin annaga beeraha anaga adabla waay adablaha ee wax soo saarkooda bal nooga sheekay adablaha waagii adabla dhihi jiray wuu soo dhaafay beeraha u dhow magaalada oo saddex kilomitr u jiro tubooyin in webiga laga soo qaada ayaa la geynaya ayagaa seendooyin noqday mooskaa lagu abuuraa yaanyadaa lagu abuuraa barbarooniga lagu abuuraa basbaaskaa lagu abuuraa in alle intii jiimada ka bixaysay ee ka baxay laakiin sidoo kale waxaan booqanay mid ka mid a baqaarada ku yaala degmada saakow oo lagu iibiyo dalagga ka soo go'a beeraha sida galleyda masagada iyo sisinta nuurow cabdi jimcaale waxaad nooga warbixisaa marka hore waxyaabaha baqaarka aad ku iibinayso baqaarka waxaan ku iibiyaa sisin iyo galley iyo moordi sisinta oo kale maxaa iibisaa sisinta malyan iyo lix boqol alka iibiyey sisinta kii loorkeeda waaye loorkeedii malyan iyo lix boqol aad iibisaa haye galleyda ka warran maxaa iibisaa iyada galleyda waxaa weeyaan saddex boqol iyo labaatan
moordiga ka warran moordida laba boqol iyo labaatan xaggee kaa soo gashaa adiga oo aad ka soo iibsataa waxaan ka iibiyaa dadka kore ka imaada tuulooyinka ilaa meel kasta ka imaadaan ka iibinaa shaqadan ganacsiga oo dalagga dalka goormaad bilowda waa badan tahay baar waa ahay labaatan sano oo kale waa ku shaqaynayaa sidoo kale intii aan barnaamijkan ku guda jirna ayaa waxaa noo suuro gashay in aan la kulanno dumarka qudaarta ku iibiya suuqa saakow waxayna ka hadlayaan qudaarta ay iibinayaan aniga magacayga waa saare siidow yaanyadana tanageeda waxaa la gadayaa hadda soddon kun ay joogtaa laakiin waayii hore waxay joogtay saddex boqol saddex boqol iyo konton waxaan joogaa suuqa qudaarta barwaaqa degmada saako magaceygana muumane cabdilaahi xasan ayaa la dhahaa waxaan ka ganacsadaa qudaarta waxaad iibinaysaa basasha ka waran sideed u iibisaa basasha markii aad soo iibsanayso iyo markii aad sii iibinaysaba basasha markaan soo iibsanayo kiilo toban iyo laba toban iyo kow ayaa la iga siiya anna toban iyo afar toban iyo shan habba sidii oo maxaa la dhahay macquul markaas iigu noqota ayaan ku bixiyaa maasha allah ilaahay noo barakeeya wax fiican ayaan ka helnaa haddaba qudaarta ayaa waxa ay leedahay faa'iidooyin caafimaad waxaana ka warramaya mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed qudaarta oo tan ugu maaragtay wakhti yar uguna fudud ah cuntooyinka qotar daruuriga ah sida galleyda masagada digirta iyo wixii la mid ah iyo qaybaha maaragtay ah geedmiroodka ama fruutiska sida mooska qaraha cambaha babayga liin macaanta liin dhanaanta waxaa kaloo maaragtay iyaguna intaa dheer qaybo kale oo maaragtay ah kuwa maaragtay aan la beeran ee haddana maaragtay loo helo sida bilaashka ah kulligood waxay leeyihiin haddii la kala saaro saaro mid walba qiimo gaara iyo maaragtay nafac badan ayuu dadka u leeyahay dhakhtarka ayaa sheegay in qudaarta ka soo gooda beeraha dalkeenna ay aada uga wanaagsan tahay waxyaabaha la kiimikeeyo ee dibadda laga keeno qudaartan markaaba diyaarka ah ee freshka ah ama markaas soo go'day way ka fiican tahay waxyaabaha la kiimikeeyo ee warshadaha mara waxyaabaha la kiimikeeyo ee warshadaha soo marahay mar walba waxay leeyihiin qaybo kaloo maaragtay caafimaad ka dhiba kiimikada lagu dhowrayo in maaragtay maadadan aysan isbedelin iyo maadada lafteeda oo markay daahdo dhib badan keenta marka waxaa wanaagsan mar walba in la isticmaalo miraha fareeshka ah iyo qudaarta fareeshka ah ee wadankeena ka soo baxaysa taasoon u baahnayn wax dhowrisa ama maaragtay kiimikooyin kale aan lagu darin ee ah sidii maaragtay usoo baxday oo ilaahay usoo saaray taasaana u fiican jirka mar walba isticmaalkeeda waayo kiimika mar walba hadday xitaa wax ku tarto waxaa badan falgalka ay kugu reebayso iyo dhibka ay jirka ku reebayso iyo hawsha jirka ka dhacaysa taasaa aada u badan marka waxaan ku talin lahaa in la isticmaalo qoota daruuriga iyo alaabta fareeshka ah ee wadankeena insha allah degmada saakow oo hoos tagta maamulka islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa tiigsanaysa horumar waxaana ka jira amni iyo kala dambayn هيا بنا نمضي معا للمجد والبناء هيا بنا أحبتي نعانق السماء بلادنا حبيبة بلادنا نما
warkii subaxnimana dhegeystayaal saaka waa naga inta